kale markaa labaad aynu usii gudbaynaa waxay tahay in la yidhahdo yufariquuna bayna annaas ahlu tawxiid iyo ahlu shirkina in laysku dhafo maaha yani bidca iyo sunana in laysku taldo maaha ma laysku dhafo ahlulbidac iyo ahlu sunana in laysku dhafo maaha markaas farqinta la kala farqinayo la kala soocayaa waa caynul xaq waa xaqa laftiisii laakiin hadday ujeedaan waxa weeye ahlulxaqay kala farqinayaan oo kala kaxaynayaan iyo ahlu sunnaha ta noocaas waxa wey waa mid baatila oo ansax ahay taasi waa mid baatila oo ansax ahay in la kala farqiyo xaq iyo baatilka iyo cidda xaqa uhelka iyo cidda baatilka uhelka ana adilay leedahay oo qur'aanka laftiisu waa furqaan tabaaraka aladi nazla furqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nabira ilahay baa ku sheegay qur-aanku inuu furqaan yahay xaq iyo baatilku kala farqinaya xalaash iyo xaaraanku kala farqinaya ahlulxaq iyo ahlulbaatilku kala farqinaya ow kala qaaday nabi maxamed sala allahu alayh wasalam gaaladii waxay ku waxyaala ay ku sheegeen ama ku daleeceeyeen waxaa kamid ah inay yidhaahdeen dadku kala kaxaynaya muxamedun faraqa bayna annaas bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariyey muxamed dadku kala kaxeeyey oo kala ka faraarugiyey oo nabi maxamed sala allahu alayh wasalam de in dadku isu wanaado oo aan marka ahlu tawxiid iyo yani ahlu shirki loo kala saarin shirkiga iyo tawxiidkana aan la kala saarin de nabigu kama baan noqon karo marka muxamedun faraqa bayna annaas ayuu yidhahdeen wa nicma hadihi tafriqa yani tafriqada ay sheegeenna waa tafriqa si ugu nicmada lahayd ugu wanaagsan waaya marka ahlusunna waljamaaca in la kala farqiyo oo la kala safaraarufiyo ayaa markaa madmuum ah taana waxa weye salafiyiintu kuma kaca ee marka lagu yidhaahdo marka waxa weeye axzaabta waxaana tajmiicinaysaan ee kala manaahigta duwan ee kala caqaa'idka duwan yani waxa weeye kala hufa oo yani ariiqa xaqa un usoo noqda oo wixii ariiqa xaqa markaa khilaafo marka waxa weeye markaa ka beri noqda dalaalkooda iyo baadidoodana caddeeya idinkuna waxa weye ariiqii salafka markaysa waxa kusoo noqda wax allo waxa markaa dalaalaad ku jirtaana ka taga ariiqa quman sidaa ugu soo noqda marka lagu yidhaahdo oo waxa weeye tajmiican iska dhaafa tawxiid tasof in la yidhahdo waxa weeye sababkun baa la midaynaya waana loo eegin sababta waxa ku sugan yani waxa weye ayaa oranaya dadku baa lakala safaraarusa sidaas yada ah ayaa la oranaya marka xaqiiqatan hadalkoodu waxa uu yahay siaynu horaba usoo sheegnay ramatn bidaaiha wansala iyagu ummadoo dhan bay doonayaan inay kala tafaraaruqiyo yani waxa weeye ahlu sunnaha inay kala tafararukiyaan bay rabaan oo yani waxa weeye ay markaa qaar ka xaystaan inay dadka waxa weeye markaa sacada iyo markaysaa ay isku daayaan yani waxa weeye ma doonayaan wixii markaa dariiqadooda raaca waxaa agtooda uu ka noqonaya maxbuub ay jecel yihiin oo muqarab oo la soo dhaweeyo wuxuu doonaba ha qabo wuxuu doonaba ha ictiqaadsanaayo natacaawanu fima itafaqna fiih waya'muru bacduna bacdan fima ikhtalafna fiih waa iska kaashanaynaa siday qaarkood bay yidhaahdeen oo xasan banna uu hore yihi yani itixaadkuna uu camal ahaan u dabaqo oo uu camal ahaan u fuliyo natacaawanu fima itafaqna fiih waa iska kaashanaynaa waxaynu markaa waxawey isku waafaqno wayacmuru bacduna bacdan fima ikhtalafna fiih waana isugu cudur daarayna waxaan isku khilaafna ilaaqaasna waxa wey baail masaaisha ijtihaadiga hadday uga jeedi lahaayeen ee salafku iska khilaafteen baan isugu cudur daarayna haddaan isku khilaafno ee salafku way isku khilaafeen ee saxaabada iyo taabiciintii marka waxa wey atbaacu taabiciinta ay isku khilaafeen baanu isugu cudur daarayna hadday uga jeedaan waxa weeye markaa dee sax bay noqon lahay laakin waxa weeye may qaydin way ilaaqeen wayacdir bacduna bacdan fima ikhtalafna fii camal ahaanna way kutusinaysayo waxaa markaa muuqata oo camal ahaan u muuqataa inay waxa weeye markaa ay isugu cudur daarayaan xataa dalaalaadka iyo baadidooda waayo dacwatu iqaani muslimiin waxaad arkaysaa dacdigood istiqaasatu bilamwaal kuwa dhintay in la gargaar weydiistay damaynayaan waxaa kamida cumar salmasaani kitaabkiisa shahiid ixraabku ku yidhi in kuwa dhintay awliyada la istiqaaso iyo gargaar weydiisto shirki iyo dambi iyo wasaniya toona kuma jirto marka waxaan leeyahay kuwan marka umuuraha tashkiil nakirka ku samaynaya hawnan calaa anfusikum ma fi lamri shirkun walaa wasaniya arrinka kuma sugna shirki iyo wasaniya toona kuma jirto marka naftiina waxa weeye shidada marka waxay ka aayaan kuwan kale markaa samaynaya istiqaasa bilamwaaqna iyagana waxaan leeyahay yani wax markaa nafihiina lagu dhaleecaynayo lagu durayo diinkiini lagu markaa durayo oo shirkiba laydinku xukumayo aawadeed de marka hore inaad iska fogaataan oo inkaana hawaaya macakum alhawa qallaada weliba iyadoo hawadaydiyo jacaylkaydna uu idinka idinla jiro ama farada kale la jiro hawaduna qofka waa ka qaali noqota hadalka caynkaas wuxuu ku yaallaa kitaabka laa shahiid lmixraab waxa weeye waa shirki marka waxa weeye saddexaad ama waa amiirkii saddexaad imaam bay ku magacaabaa yani markaa cilmi ma lahay oo shareeco uma aqoon lahay shareeco uma aqoon lahay yani waxa weye mustawiisu halkaa ku joga inuu istiqaasa bilamwaad samaynayo wakadalik yani marka waxa weeye taas oo kale loo soo qaado marka sayd qudbiga abaatiishiisa loo soo qaado iyo tacniga xataa uu nebiyada qaarkood tacninayo aflagaadaynayo iyo nabi muuse oo kale markuu saxaabada qaarkood u dhaleecaynayo u tacninayo sida marka camar ibnu caas iyo mucaawiye oo kale waxay leeyihin markaysa marka yaa lagu sugaa yaan laga hadlay icaadi baa laydin daba dhiga waa laska oohinaya maxaa cilmaaniinta looga hadli waayo maxaa caynkan loo samayn waayo maxaa markaysa icaadigu idin daba dhigay waa diinta waxaa kaga khatar badan yani dalaalaadka iyo shirkiyaadka bismi dacwa yani marka waxa lagu magacaabayo ayaa waxa weeye nimankan yani waxa weeye madaxda ah ee fasaqada iyo markaysaga cid walba ay garanayso inayna diinta u soconaynin yani diinta waxaa kaga dhibaato badan yani kuwa markaa libaadka diinadiisa ee haddana shirkiyaadkii markaysa qabanay ee istiqaasa bilamwaad oranaya shirki ma aha wataniyana ma aha dibiba kuma sugan ee nebiyadii dhaleecaynaya ee saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam tacninaya ee duhaya ee nifaaq iyo munaafiqnimadiiyo dooda ku sheegaya waayo marka madaxdu waxyaalahay samaynayaan dee la isma odhanayo waxaan markaysa waxaa diin wey laakiin waxa weeye dadkan yani markaa ducaada isku magacaabay waxyaalaha ay samaynayaan waxaa markaa loo qaadanaya waxaan inay diinta iyo shareeco saasaa loo qaadanaya almuhim yani xarakaadka marka ay sameeyeen oo ummadda ku qaybqaybiyeen ilaa ay dhacday waxa weeye nin iyo xadkiisi inay laba xarko kala noqdeen ilaa ay dhacday nin iyo markaa inan iyo markaa waxa aabiye inay laba xarko kala noqdeen laba walaalaa in markaysa laba xarko ay kala noqdeen kulle isku imanayaan saddex xarakay ku kala jiraan waxa weeye waxyaalaha noocaasi waa tasriix ummadii markaysa waxa markaa ilaa guryaha soconaya oo madax iyo manjo ummadii lagu qaybinayo madax iyo manjo ummadii lagu qaybinayo marka ka noocaas ah ayay samaynayaan haddana tafriiq way cid kale ku kulmayaan tafriiqa xaqa iyo baatilka la kala farqiyo ama ahluxaq iyo ahlubaatil ama ahlusunna iyo ahlubidca la kala farqiyaa waa maxmuud laakin waxa weeye taas aynu sheegnay iyagu ay ku sugan yihiin de waxa weeye waa caynul baatil waa baatilka laftiisa taas markaynu tilmaanay waata qaarkood ay yidhaahdeen bacdu yani marka bacdu ducaa waatay yidhahdeen bidcatun tajmacuna axabu ilayna min sunatin tufariquna bidcana kulmisaa noo dhaanta sunana kala geysa alaa xasan banna ayaa waxaa u tegay markaa xamid sui maxamed xamid sui baa u tegay dabedna markaasu waxaan uga digay markaasu wuxuuna amray inuu tawxiidka iyo markaysaa xukunada u gargaaro oo dadka dalaalaadka iyo shirkiyaadka uga digo oo dacwadiisu ay noqoto dacwa tawxiida ay noqoto markaasu wuxuu ugu jawaabay baa layihi siduu sheeku soo wariyey bidcatu tajmacunaa khayru min suna ama axabu ilayna min sunati tajmacuna sunatin tufariquna bidcana kala gey na kulmisa bidcana kulmisa ayaanu ka jecel lahay min sunatin tufariquna sunana kala kaxaysa calaa kuli xaal ma aha markaysa waxa marka walaysa idaa dacwa salafiya lilrijaati mustaxdasa dacwata ila tarbiya halkaas haddaba tanbiih waxaynu tilmaamaynaa ma aha marka dacwa salafiya diidmada ay diidayso yani xisbiyaadkan iyo waxyaalaha lasoo darisiiyey yani yeedhis loo yeedhaayo inuu waxa weeye qofnaba aanu muslim kale shaqo khayra la qaban macnaheedu taa ma ah tacawunka marka waxa weye shay sharciya ama shay khayra inaan la iska kaashana in la diidaayo in la iska kaashado in la diidaayo ma aha oo waayo ilahay wuxuu yihi وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان laakiin tacaawun cala marka khayrka laku kaashanayo macnaheedu ma aha ma laazinsanayso xarakaad la sameeyo iyadoo khayrkii laisku kaashanaya ayaa wixii muslimiinta hore isku kaashan jirtay haddana waxaway laisku kaashanaya ama wax xarakaada marka waxaa la samaynaya iyo wax isbiyaada markaa aan la abuuray qarnigan markaa ka hor yani qarniga labaatanaad ka hor yani markaa muslimiinta hore umay arag isbiyaad la sameeyo allahuma ilaa markay jiraa baatiliyada iyo waxyaalaha ay sameeyaan iyagoo muslimiinta kuma jiraan baatiliyada iyo khawaarijta iyo iyaguna waa ku aqbaalna kuwaasa waxay samaysan jireen yani nixdadooda iyo ariiqadooda ayay markaa dawra u samaysan jireen eadu markaas xukaamta ku bixi jiray muslimiintu marka isaga yani waxay yaqaaneen ma aha marka arrinkan marka qabla dalik siday nusuustan ku camaysari jireen muslimiintii hore watacaawanu cala albirri waataqwa iyo siday ugu camalfali jireen oo kale waa in loogu camal falaa sidii oo kale waa in loogu camal falaa afalaa wasica kamaa wasicahu adrani shiikhii loodhan jiray markii waxaa fitnatu halqa qur'aan ay dhacday ee marka waxa weeya la keenay iyadoo markaa uu xiran yahay ayaa la keenay khaliifadii baa loo keenay boqorkii markaasaa la yidhi ka jawaab qur-aankuna makhluuq baa mise maaha markaasuu yihi arrinkana dadka ugu yeeraysaa ibn abi fu-aad buu la hadlayaa ma wuxuu nebigu ogaaba ma wuxuu abubakar ogaaba ma wuxuu cumar ogaaba ma wuxuu cusmaan ogaaba ma wuxuu cali ogaaba mise waxay la ogeyn markaa sidaa waxay la ogeyn markaasuu yihi ma wax diina oo aan intaasi ogeyn arrinkiisooda baa soo timaada war su-aasha ugu socday wuxuu yihi waxaana dadka ugu yeeraysaa qur-aanku ma makhluuq baa mise ma aha ee aad dadka ku imtixaanaysa ma wax abu ma wax nebiga ogaaba ma wax abubakar ogaaba ma wax cumar ogaaba ma wax cusmaan ogaaba ma wax cali ogaaba insha waxay ogeyn marka sida hadda waxaan leeyahay waxay ogaayeen markaasuu yihi ma waxay dadka ugu yeedeen baa mise waxayna ugu yeedin hadduu yidhahdo waxa weeye waa waxay ogaayeen waa waxay yani marka aynay ogeyn dee shankiin oo aanu nabi maxamed ogeyn sana ugu ogaay waxaydaas ku sadegay markuu wuxuu yihi ma wax marka ay dadka ugu yeedheen ba mise waxayna igu yeedhin markaasu waa waxayna igu yeedhin hadduu yidhahdo waa waxay igu yeedhin axaadiisti keen baa oranaya oo sanadkooda sax ee waa xidnaya markaasuu yihi waa waxaynay dadka ugu yeedhin way ogaayeen laakiin dadka ugumay baaqin afalaa wasicaka maa wasicahum buu yii oo may ku deeqdo kugu fillaado wixii iyagaba ku fillaado inay iskaga aamuseen ahaa waxay noqotay isxaam yani xujo aamusiinayso aan hadal yani aynay ka jawaabi aanu ka jawaabi karin oo tiraadu ayay noqotay afalaa wasicaka maa wasicahum marka waxaa la odhanayaa isbiyaadkan iyo ururmadan la samaynayaa ma wax markaa salafka ogaaba mise waxayna ogeyn si aimadii hadduu yidhaahdo oo waxaynay ogeyn oo dama shay adduunye abay iska dunyawi ah ilawaa dhici kartaa adduunyada waxyaalo ah waa inay ogeyn oo qoda oo da diyaaradaha iyo maraakiibtan ba ima ogeyn diyaaradu bayda uimaa naqsira kuma sugay ba inayna ogeyn antum cala umuuri dunyaakum marka ururada la samaynaya iyo xarakaadkani ma wax diiniya mise waa wax dunyawi ah hadday yidhahdaan waa wax dunyawi ah dee dadka maxaa loo loogu lurayaa loogu kala tafriiqinaya loogu kala qaybqaybinayaayo yani waxa weeye ummadii shadala madab loogu kala geynaya umuur dunyawiya baxsaa laa diiniya inay sunadii fircawn ahayn ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu daifa fariq tajid fariq qayb oo xukun haddii la yidhahdo waa wax diini ah waxaa la odhanayaa waxaan sanadka ogeyn oo diin ah adigu xaggaa saakana ma ogaayeen mise ma ogeyn hadday tiraas yidhahdaan waa ogaayeen ee bal meeshay ku sameeyeen bal haddama kaas asaanidaa waa soo xaday hadday yidhahdaan marka waxay may ogeyn ama waa ogaayeenoo marka may samayn afalaa wasicaka maa wasicaka intii ku fillaatay may kugu fillaato watacaawanuu cala albiri waataqwa iminka camalfalka lagu camalfalayo qarnigiiba weli lama bilaabin weligeed ba muslimiinku waa ku camalfali jiray oo sanadka inooga darsaday camalfalka nusuustaba lagu camalfalayo hayr kasta waa inooga dheereeye marka waxa weeye wixii ku filaaday inay kugu filaato siday u fahmeen maad u fahanti siday ugu camalfaleen maad ugu camalfasho watacaawan cala albiri wataqwa waa iskaashi khayr lagu wada yani soo gelaya haddii masaajidkaaga hore aan dhisno oo kooxe ay qabato oo camalkaa ku kacdo waxa weeye waa iskaashi khayra watacaawan cala albiri wataqwa bay ku jirayna haddii waxa weeye cidi tabaalaysan tahay aan wax ururin oo in marka arrintaa ku kacdo waa tacaawun cala albiri wataqwa laakiin xaggay shareecada ku taallaa in waxa weye isu rahman oo iyagu isu tirsan oo iyagu inay waxa weeye aada moodo camalkooda inuu isu waqsan yahay ya iday qaarkood yidhaahdeen waxa weeye in baa laga yaaba shaqada inay isla garato oo beedo marka shaqada markay inta isla garato markay sidaa yidhahdaan bal hadda shaqadii aan wada qaban ya arrinku wuxuu masaa loo dhuumayaa mise waa ka badan tahayo waxa weeye bayca iyo cuhuud iyo waxyaalo ka waaweyn oo badan baa ku xidhan xaqiiqatan waxay tahay umuro fara badan baa ku jira